فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada idaacadda alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan kamiin askar lagu dilay oo shabeellaha hoose ka dhacay idaacadda al-andulus oo caawa bahisay dardaaranka istishaadi ka mid ahaa raggii fuuliyey camaliyaadkii maxaas ka dhacay ee lagu laayay xubno badan oo dowladda ka tirsanaa dowladda oo ku fashilantay bannaanbax muqdisho ka dhacay kadib markii ka soo qaybgalkiisa ay iska diideen reer muqdisho khilaafka u dhexeeya dowladda iyo puntland oo sii xoogaysanaya kulan u dhexeeya beesha howraarsame iyo wilaayada gado oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka gado qodobbadaasi oo faah-faahsan ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka waa mar kale iyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa habeennimo jimco ah labaatanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga ah waafaqsana labiyo tobanka bisha koowaad sannadda labada kun iyo labaiyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka kamiin ciidamo ka tirsan dowladda loo dhigay ayaa maanta ka dhacay inta u dhexaysa degmada janaale iyo deegaanka buufow oo ka tirsan shabeellaha hoose dhimashada waa saddex askari oo mid uu yahay taliyo koox laguna magacaabi jiray cumar yariisow midka kale oo askari ahaan ah waxaa lagu magacaabi jiray maxamed canshuur kaas oo meydkiisa looga cararay barta dagaalkuu ka dhacay dhaawucuna waa laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ciidanka mujaahidiinta ayaa soo furtay laba mooto iyo qoriyo booshkiisa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
waa tahay qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanayna idaacadda al-andulus ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa caawa baahisay dardaaranka istishhaadi cabdilatiif maxamed sheekh xasan oo loo yaqaanay cabdixamiid kana mid ahaa raggii fuuliyey camaliyaadkii ka dhacay degmada maxaas ee khasaaraha xooggan loogu geystay ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa macawislayda
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين رجال في سبيل الله ساروا إلى نيل الشهادة يطمحون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغرهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاد bismillahi alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah magaciygii saddexaad waxaa la yidhahdaa cabdilatiif maxmed sheekh xasan waxaa waye maktabka aan kasoo shaqeeyey maktabka jeeshka oo aan kasoo shaqeeyey laba meelood shabeellada hoose iyo mudug maanta anigoo dhallinyaro ah oo ilaahi subxaana watacaala oo u siiyey dhallinyaro meeshay ugu fiicneed waxay igu qasbay inaan camaliyad istijaadi aan fuliyo waxaa weeyaan horta ilaahi subxaana watacaala madda koowad aan raadinayo waxaa weye ilaahi subxaana watacaala raalaashidiisa iyo inaan helo jannadiisa tan kalena waxaa weeyaan dadka muslimiinta ah ee mustadcafiinta ah oo lalaynaya habeen iyo maalin oo wilaayooyinka lagu baabi'inaya weeyaan tan kale ah igu dhiirigelisay inaan maanta alcamaliyaat istijaadi aan fuliyo waxaa weeyaan aayadaha qur-aanka ilaahi subxaana watacaala oo ku leeyahay wamin annaasi man yashri nafsahu ibtiqaa'a mardaati illah wallahu ra'uufun bilcibaad dadka waxaa ka mid ah dad ilaahi subxaana watacaala naftooda ka gadanaya oo isyaadiyan qimaasi galaya marka ilaahi subxaana watacaala waxaan ka rajaynayaa marka i aqbalo oo ilaahi subxaana watacaala raalli iga noqdo marka ilaahi subxaana watacaala waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay isugu anin ilaa aan ilaahi subxaana watacaala kula kulmayo gaala waxaan leeyahay horta waxaa weeyaan wadankan idinka ma lihdin waxaa wad ku imaateen waanig waxaad rabtaan gumeysi annagana aqbali mayno insha allahu tacaala waxaa weeyaan katiibada sharafka iyo cizziga waxay u taagan tahay iga baabiyaan ay wadanka idinka saaraan waxaad rabtaan inaad dadka muslimiinta aad gumeysataan oo aad baabi'isaan annagana waa diidnay waxaa weeyaan waxaad maanta u timaadaan waxaad leediin waad nabadan sugaynaa waxabaan samaynaynaa annagana waxaa weeyaan ma rabna nabadiina waxaa weeyaan marka waxaad u imaateen meeshaan inaad dadka muslimiinta aad baabi'isaan oo ilahi subxana watacaala diintiisa aad tirtirtaan annagana waan u jeednaa laakiin dad muslimiin ah aan ku baraarugsanayn ayaa iska jira aad waxaad rabtaan aad duufsataan waxaa weeyaan dadka muslimiinta ah waa inay ku wadna qaataan xilli kasta la dilayo oo meel kasta lagu baabinayo insha allahu tacaala camaliyaadkan saan baan u wadi doonaa idankan waxaa weeyaan idinkoo baaba'ay waxaa laidin geenaa waddankiina insha allahu tacaala gaalada cadaanka oo ilahi subxaana watacaala ka furtay oo maanta nagu soo duulay waxaa weeyaan insha allahu tacaala waxaan leeyahay maalin oo maalinta aan ahayn insha allahu tacaala waxaan kuga imaan doonaa meeshaad joogta ee guryahaada waxaa weeyaan insha allahu tacaala anagana waxaa weeyaan sideenaba ilahi subxaana watacaala waxuu nagu fadilay inaan guuleysanayo insha allah waxaa weye idankana waxaa weyaan guuldara ayaad hooy u tihiin insha allahu tacaala waxaa weyaan waad ogtihiin maanta uu weyn yahay fare maraykan oo kusoo jabay duulaankii uu ku qaaday afghanistan insha allahu tacaala maraykan oo waxaa weyaan madax fororinayo waad arki doontaa insha allahu tacaala murtadiinta waxaan leeyahay horta ilahi subxana wataala aydiis isagoo nagu amray wuxuu leeyahay yaa aladiina aamanuu qaatu aladiina yaluunakum min alkufaar waljajiduu fiikum gilda ilahi subxana wataala waxuu leeyahay dadka idinku soo dhow gaalada ah tardirir waxaa weye maanta idinkaa nagu soo dhow nagu jildi baa tihiin nagu luuqad baa tihiin marka insha allahu taala idinka xabadda idinka bilaabayna insha allahu tacaala waxaa weeyaan anoo arkaayo murtad insha allahu tacaala inaan afarkaan ku laabanaynin insha allahu tacaala ilahi subxana wataala waxaan ka rajaynaa inuu gacmihii idinku xasuuqo insha allahu taala xilligan waa kugu soo wajahana insha allahu tacaala saacadooyinka soo socda waxaan rajaynaa in ilahi subxana watacaala aan la kulmo oo ilahi subxana watacaala gacmihii idinku cadaabo insha allah dadka muslimiinta ah oo jihaadka ka fadhiya oo waxaa weyaan xaafadaha iyo meelahaas iska jooga waxaan leeyahay ilahi subxana watacaala ka cabsada war nimayow jihaadkan waajib buu idinku yahay war diintan waa loo sarafaaday marka ilahi subxana watacaala ka cabsada ilahi subxana watacaala wuxuu leeyahay ilaa tanfiruu yucdibkum cadaaban aliima ilahi subxana watacaala wuuna cadaabayaa hadduu na cadaab haddana muxuu samaynayaa waastabdil qowman hayrakum insha allahu tacaala maanta way dhacday waan u jeednaa waxaan leeyahay marka ilaahay ka cabsada oo soo kaca jihaadka soo aada insha allahu tacaala hogaanka jihaadka waxaa weeyaan waxaan leeyahay insha allahu tacaala isbiru insha allah sabra waxaa weeyaan ilaahi subxaana watacaala diintiisa ku sabra maanta waxaad haysaan mas-uuliyad culus oo qof kastaba ay saaran tahay hataa aniga maanta way saaran tahay oo waxaa weeyaan islaamka bos buu igu aadiyey isla ilaahi subxana wataala waxaan ka rajayna inuu ii fududay idankan waxaa weeyaan kaalintiin waa inaad kasoo baxdaan waxaa weeyaan dadka muslimiinta aad u naxariisataan maanta waxaa weeyaan dadka muslimiinta ah dhan idinkaba idinku jiifaan idinka baad ay wax idinka sugayaan marka waxaa idin leeyahay marka ikhwaani fillah sabra insha allahu tacaala habeenii maalin waxaad usoo jeedaan sidii gaalkan oo wadanka kusoo duulay oo looga xureyn lahaa waxaan idin leeyahay sabro marka ilahi subxana watacaala diintiisana waxay u baahan tahay sabr iyo dulqaad marka waa inaan sabrnaa insha allahu tacaala ikhwaani fillah waxaa weeyaan wax kasta oo maanta jihaadkan ka yimid waa inaad ku sabrtaan gaaladana aad baabi'isaan insha allahu tacaala waxaa weeyaan dadka mujaahidiinta ah haddaan fariin u diro waxaa weeye waxaan leeyahay calaykum bisabri wathabaat insha allahu tacaala waxaa weeye dushiin waxaa ahaaday sabr iyo sugnaasho insha allahu tacaala waxaa weeyaan ilahi subxana watacaala diintiisii maanta waad u taagantihiin ikhwaani fillah waxaa weeyaan maanta mas-uuliyadda culus baad qaadeen dadkii wixii ay dhul cer diideen oo dadkiina ay qaadeen kadibna dadkii iska tuureen baad maanta qaadeen oo diintii ah ilahi subxana wataala kitaabkiisa baad u gargaaraysaan ilahi subxana watacaalan waa idin gargaari doonaa insha allahu tacaala marka ilahi subxana watacaala maanta hadduu na jeclaado waxa ka weyn ma jiraan ikhwaan fillah waa inaan diintaas aan u istaagnaa sad haddaan u istaagnahayn aan waa sii labalaabnaa ilahi subxana watacaala kitaabkiisii aan xilli kasta aan u gargaarnaa marka ilahi subxana watacaala waxaa weeyaan isagoo nagu baraarujinaya oo waxaa weeyaan jihaadkan iyo khayrkiis nagu baraarujinaya waxuu leeyahay walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun waxaa weeyaan marka haddaad cabsan lahayd geerka cabsan lahayd wuxuu kuleeyahay ilaahay subxana wataala ma dhammanin ilahi subxana wataala saas buu leeyahay bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun maanta ilahi subxana wataala agtiisa baa inaan ku noolaano oo adduunkan qurankiisa iyo rafaadkiisa aan ka tagno waxaan leeyahay marka ikhwaani fillah dad badan asxaab aan leenahay oo mujaahidiinta ay ka mid yihiin oo maanta jabhaddii aan la soo joognay ayaa jira waxaan leeyahay ikhwaani fillah waxaa weeyaan ani waxaan ahay walaalkiina waxaan ahay walaalkiinii aad garanayseen oo ahaa muscab yare waxaa weeyaan ikhwaani fillah waxaan idin leeyahay marka dulqaata oo sabra waad ogtihiin idinkoo furan joogtaan ayaan idinka soo tagay waxaa weeyaan sababta aan usoo baxayna ma ahayn inaan meelaha iska istaago waxaa weeyaan kelimatullaahi waxaa weeyaan aan usoo baxay ilahi subxana wataala kelimadiisa inay noqoto mid sarayso marka waxaa weeyaan maanta haddaan furan joognay waxaan doortay maanta ilahi subxana wataala inaan naftayda ka iibsado oo waxaa weye insha allahu tacaala lafaheyga iyo dhiiggeen ilahi subxana wataala ugu dhawaado ikhwaani fillah waxaan leeyahay marka igu soo dayda insha allahu tacaala oo wadadan ilahi subxana watacaala in badan ka rajeeyo ilahi subxana wataala ka baryo waxaa weyaan umradeyda kale oo meesha oo jabhadan waxaan leeyahay insha allahu tacaala isbiru sabra ilaah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy aladiina aamanu isbiru wasaabiru waraabidu wattaqullaha lacalakum tuflixuun sabra oo sugnaada insha allahu tacaala waxaa weeyaan waxaa weyan haddaan sabarno aan sugnaana waxaa weeye wax kasta ayaa noo fududaana insha allahu tacaala sabr la-aan wax ma soconayaan ikhwaani fillah waxaa waye marka waa inaad sabartaan maamulada islaamiga oo ka dhisan wilaayooyinka waxaan leeyahay insha allahu tacaala ikhwaani fillah waxaa weyaan shay kastaba waxaa ugu horeeya ilaah subxana wa taala cabsidiisa midda labaadna waxaa weyaan sabarka waxaa weyaan dad baa mas-uuliyad oodin aad haysaan waxaa weyaan waxaa laidinka rabaa inaad u naxariisataan oad u jeclanaataan waxaa weyaan marka ilaah subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay dadka muslimiinta u jeclanaada dadka gaalada an ku ad adkaada dadka muslimiinta aad u naxariisataan aad u garab raacisaan ilaah subxana wa taala waxaa idinka rajayn doonaa inuu ilaah subxana wa taala idin dunuubtin idin dhaafo dhanka kale haddaan usoo laabto ragga xisbada almru bilmacruuf wannahy can ilmunkar waxaan leeyahay ikhwaani fillahi sabra waxaa weyaan maanta magaaladeed baad joogtaan dadka muslimiinta aad waxaad falaysaan macruufka waxaad reebaysaan munkarka ilaah subxana wa taala u tala saarta ilaah subxana wa taala diintiisa maanta waxay rabtaa gargaar oo ma ahan maanta inaan waxaa weeyaan xaafadaha iska tagno oo iska fadhiisana mid qaacid oo fadhiistay aan ku dayana ma ahan waxaa weeyaan maanta jihaadkan meesha uu idinka idinkaga soo aaday waxaa weeyaan marka ilaah subxana wa taala u tala saarta insha allahu tacaala odayaasha waxaan leeyahay iyagana insha allahu tacaala sabra waxaa weeyaan ilaah subxana wa tacaala diintiisa waxaa weeyaan maanta dhibaato weyn bay waxaa weeyaan ay ku jirtaa waxaa weeye gaaladana meel kasta ay iskaga soo tageen wax kale ma ahan gaaladan intaan ah mid waa ruush mid waa maraykan mid waa kan waxaa intaas dhan soo wadanka kala yimid waxa kala um yimid waxaa waaye milla waaxida weeyaan waxaa weeyaan hal diin bay wataan waxaa weeyaan marka anagan hadafkay leeyihin waxaa waaye walan tarda canka alyahuud wala nasaara xataa tattabica millatahum ilaa aan diintooda aan ka raacno marka ikhwan fillah anagan waa inaan diinnaa inaan ilaahi subxaana watacaala diintiisa aan ka leexno waxaa weeyaan maanta anagan waxaan fiirsanaynaa xataa laa takuuna fitna inay fitnadooda ay baaba'do ima islaamnimada ay qaabtaan ima ay jizyadii aan ka qaadno insha allahu taala idinkan waxaa weeyaan wilaayooyinka aad dhex joogtaan ee dadka muslimiinta oo u jilcnaada insha allahu tacaala asxaabteyda waxaan leeyahay insha allahu tacaala waxaa weeyaan ragga gaar ahaan maktabka aan ka tirsanahay hadda oo camaliyaat al-istijaabiya ragga ka tirsan waxaan leeyahay horta awalan insha allahu tacaala sabra insha allahu tacaala waxaa weeyaan ilaahi subxana wa tacaala diintiis baad u taagan tihiin maanta qofkii la kalifiyo annaga nagod ah maanta shaqa loo dhiibay oo shaqa haya allah u fududeeyo qofkii maanta waxaa weeyaan ilaahi subxana wa tacaala shaqadiis u doortan allah u fududeeyo shaqadiisa marka waxaan leeyahay idinkana sabra insha allahu tacaala waxaa weeyaan walaalahaygii baa tihiin maanta idinkama tagin waxaa weeyaan waxaan maanta u socdo waxaa weeye licilaa kalimatillah idinkana waad u soctaan oo maanta waad u diyaarsan tihiin aad meel kasta ugu safraysaan dhibaato kasta aad u maraysaan marka waxaa weeyaan insha allahu tacaala sabra waxaan meeshan aga dardaarmaya gaar ahaan saaxiibkayga waxaa weeyaan saaxiibkaygiiyow ilahi subxaana wa tacaala ha ku sugo waxaa weeyaan insha allahu tacaala khayrkaada waan arkay insha allahu tacaala ilahi ha ku sugo ilahi diintiisa ha kugu hayo waxaa weeyaan markaan shahiidana insha allahu tacaala waxaa weeyaan ilahi subxana wa tacaala ii soo bari iyo waxaa weeye saaxiibkaygii kale insha allahu tacaala akhil kariim insha allahu tacaala sina waxaan leeyahay sabr insha allahu tacaala islaamka waxaa weeyaan meesha kugu aadana ku aadanaado insha allahu tacaala diintan ha loo dulqaato waxaa kale meeshan fariin aga darayaa marka asxaabteyda oo katiibada cisiga sharafka waxaa weeyaan oo alcamaliyaat alistijaadiya waxaan leeyahay sabr insha allahu tacaala ikhwaani fillah maanta waxaad tihiin dadka ay gaalada ay ka argagixisiin baa tihiin waxaa weeyaan maanta hadday maqlaan ninkan waa camaliya istijaadiba u socdaa masaanay maqlaan ay maqlaan waxaa weeyaan waa argagaxayaan waa cabsanayaan intaas dhan waxaa weeyaan rugnimada aad sheegteen weeyaan qofkan waxaa weeyaan sis dhambe inuu afka wax ka sheegay inuu ficil ahaan u bedelaba waxaa weeyaan waa shay weyn waaye qofka inuu ilaahay siiye marka waxaa weeyaan maanta ilaahi subxana watacaala ficilkiin iyo qolkiin ilaahi subxana wataala is waafajiyey ilaahi subxana wataala anina waxaan ka rajeynaha inuu ilaahi subxana wataala is waafajiyo waxaa weeyaan maanta waxaad dhahdaan hadal kasta aad dhahdaan iyo ficilkiin waa iswaafaqay waxaa weeyaan ilaahi subxana watacaala ayuuna idin waafajiyey waxaa weeye ilaahi subxana watacaala u tala saarta waxaa weeyaan camaliyaadka iyo shaqooyinka laydin daraay meelaha adag aad tegaysaan dhulka cadowga aad ku dhex wareeganaysaan insha allahu taala ha lagu sabro waxaa weeyaan insha allahu tacaala qabiilka aan ku dhashay waxaan leeyahay jihaadkan kaalin weyn bay aad ku leedihiin ilahi subxana wataala ha idin barakeeyo rag ma jira shahiida ilaa waxaa weeyaan waxa weye rag idinka aad dhasheen baa ku shahiida camalid ma jirta ilaa rag idinka idinka mid baa ku shahiida waxaa weeyaan maanta waxaa weye fadli weyn weeyaan waxaa weeyaan wax qof kasta oo iska helay ma laha marka ilahi subxana wataala ha idin barakeeyo oo haddana waxaa weeyaan an laakiin dadku waxay leeyihiin waa dadkaas waa ansaar waa in waan ujeednaa in ansaar tihiin laakiin waxaa weeyaan ani ilaa hadda waxaan arkaa dulduleel badan waxaa weeyaan rag badan waxaa weye hadda inta joogta hadday soo bixi lahayaan waaba kasii darnaan lahayd marka waxaan leeyahay ilahi subxana wataala ka cabsada oo diintiisa ha loo gargaaro qaraabada waxaa weeyaan marka waxaa weye ilahi subxana wataala diintiisa waxa maanta waxay u baahan tahay gargaar waxaan leeyahay marka istaaga oo fadhiga ka kaca insha allahu tacaala waalidka waxaan leeyahay iyagana insha allahu tacaala isbiru insha allahu tacaala hooye iyo aababa waxaan leeyahay sabra insha allahu tacaala waxaa weeyaan maanta waad i dhasheen waad isoo barbaariseen hasdhihina wiilkiina maanta waa dhibooday adduunyada ku rafaaday ma ahan waxaa weyan ilahi subxana wataala diintiisa baan usoo baxay maanta wax kalena maan u bixin liclaa kalimatillah waxaa weeyaan waxaad i bari jirteen oo ii rafaadin jirteen waxaa weeyaan kitaabkan buu ahaa ani kitaabkan markaan barteen waxaan fahmay inay tahay wadadii xaq ahaa marka ilahi subxana wataala kitaabkan wax loo barto waxaa weeyaan waa in la raaca marka waxaa weyaan ilahi subxana watacala kitaabkiisii baan raacay waxaad i barteen oo qarshi igu bixseen waxaa weyaan maanta meesha la rabay baan ka taaganahay insha allahu tacaala idinka waxaan leeyahay sabr oo ilahi subxana watacala diintiisii ha loo gargaaro hooyadeeda waxaan leeyahay insha allahu tacaala sabr أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء أماه إني ذاهب للخلد لن أترددا أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا الموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا هو إن شاء الله تعالى صبر وحاول أن ويل كاذب عنها waad og soo rafaaday waan ogahay wax badan waad soo martay insha allahu taala ilahi subxana wa taala aan kaaga rajeynaya aan kaaga shafaac qaado insha allahu taala hooy isbir insha allah waxaa weyaan xaaskayga waxaan ku dardaarmayaa sabr isbiri wax tasbi insha allahu tacaala sabr oo ilaahi subxaana watacaala ka ajir xisaabso waxaa weyaan maanta waa baxay ilahi subxaana watacaala kelimadiisa inay kor noqoto baan u baxay waxaa weyaan waad og tahay inaan aan raalli ka ahay maanta raalli baan ka ahay insha allahu tacaala raalli baan ka ahay ilahi subxaana watacaala diintiisana ku dadaal waxaan ku leeyahay marka sabr insha allahu tacaala walaashaydi waxaa weyaan anigana waxaa weyaan inaan idinsoo duceysa xilligaad maqasho waxaan kalaan kugu dardaarmaya cibaadooyinka insha allahu tacaala sidaan marka horeba aan kugu soo dardaarmay haddana waxaan kugu dardaarmaya inaad dadaal ku dadaasho salaatu duleelka salaatu duxada insha allahu tacaala ilahi subxaana watacalana ka cabso waxaa weeyaan ilahi subxaana watacaala maanta haddaad dadka mujaahidiinta ah aad jeclaato ilahi subxana wataala u duceyso waxaa weeyaan ilahi subxana wataala ajir khidmad oo ku siinaya insha allahu tacaala walaashaydan saas baan leeyahay insha allah رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرح هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
weli waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa kulan u dhexeeyey beesha howlaar sameh iyo wilaayada islaamiga ah ee gadoh ayaa ka dhacay deegaanka laanquraac oo ka tirsan gobolka gadoh kulanka waxaa ka hadlay qaar ka mid a odayaasha beesha waxaan ahay odayaalka beesha howrsamo oday ka mid aan ahay inaan waddoonyadaan ka mid ahay beesha howrsamo ee hadda ka hore ilaahay dartii aan beeca u galnay ilaahay dartiisna waan u galnay qofna weji kama raadinayn laakiin rilaashi ilaahay baan ka raadinaynay Ee, beecadana hadda sidunaan u wadnaa mujaahidiinta waan garab taagannahay xabadda gadaalka ma ridayna geeskoodan ka ridaynaa beesha oo dhanna waa isku raacsan waxaan ku hadlaa waa codka beesha marka saasaad ogaanaysiin gaalo gacan ay gelaysaa iyo gaalo raacba waxa garguurta laleeyahay doofaaraha meesha lagu sheegaa waxaasoo dhan annaga waxnoo tirsan maaha waa wax qodob ku dhaqayna qodobna annaga waa un qodob gaala gaala waxay noo kortaanta waa un qodobkan soo raac afartan sano boqol sano inta aniga lixdan jiraanne labaatan gu- afartan sano ay qodob ugu waday intaana qodob ku wada waday qodobka hadda la diiday qodobka ku soo noqday naqays qodobkan annaga kitaabka ilaahay noo caddaaday gaalada allah dulleeya annaga geesaan ka taagannahay gaalada waan tooganaynaa gadaashiina nagama daysin garabkiinaan taagannahay waa noo wadadan islaamkaan aan garab joogsanaynaa hataa falastiinaan daafacaynaa oo meesha aragtaan daafacaynaa muslimiin meel ama ha cadaadan ama madoobaan meesha lagu hayo dhan annaga garabaan u haynaa waa xalay aan ka seexan weyna waa gaal wareegana meesha maxaa u joog gaal annaga inoo jeedaa tawxiid ka ujeedaa hor ujeed ninka wax garanaa waa u jeedaa ninkaan wax garanayay korba dhagaal laa u yeela aniga waxaan leeyahay gaalada waa laylinaa waa laylinaa warkan waa dhammaaday aniga warkan intaas iiga koomay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gaalada waa dil undayn male الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أنا وحان ربها القضب إن كهذا الله إلهي بهرت مهسن سبحانه وتعالى الله نوافجي ميشان كتابك إلهي وحلوه حكومة لو قد ما lagu ilaaliyaa lagana amar qaata ilaahay baana soo dejiyey in asaa ka amar qaadanno oo aan jidkiisa ku marno meel haddii wax looga dhaqbo waad ogtihiin xamar oo kale hadda waxbaa ka qoran dastuur la yidhaahdo ragga dumarku way isguursan karaan baa la yidhi ee dhibaatooyinka ka jira iyo khudlaanka iyo khayaanada iyo dhagarta iyo xaasnimada waa aragteen tuulooyinka annagu hadda gedo ku saabsan oo caalwaq laga soo bilaabo ilaa doolow ilaa balaxawan dhibaatooyinka jira waa ogtihiin cadaalad kama jirto maa bilaahi ilaa meesha kitaabka ilahay u yaalla xarakada joogta maahane waxaan ku boorinayaa marka cid kasta oo islaama oo soomaaliya joogta ama dunidaba joogto kitaabka ilaahay in loo gargaaro kitaabka ilaahay in loo gargaaro oo xaqa la garab istaago waxa lagu badbaadi kara aakhari adduunba waa xaqo war waxa lagu liibaani karo waa xaqo iyo kitaabka ilahay loo garab istaago haddana aan noqono balaxa u tagna waxaan u tegaynay subaxdii markaan ninka maxkamad tagna ama laba isku qabsada awal waa inaad lacag bixi ku kala lacag kala bixin aw hebel kaa lacag badan adugu maxaa taa lagu leeyahay laaluush rashwa waddanka waxaa ka socda waa dhibaato iyo khayaano iyo isnacayb ninba nin baa lagu diraa diini kama jirto dumarku waa caariyaad muusikada waa meel kasta waa iftaax ilaahay inta laga baqo kitaabka ilaahay la garab istaago asalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الحمد لله آه، إلهي بقى مهدسن ثم إلهي بقى مهدسن وحام مهدسن حركة الشباب المجاهدين بقى مهدسن dadka muslimiinta ah oo qaybta beesha wararsaman isu keentay dowlaad fara badan iyo diin fara badan iyo cil- cilmi fara badanba fartay ayaa mahadsan anigu odayaasha beeshaan ka mid ahay waxaan hayray xaduud nimanka xaduudka ku nool baan nahay annagu naf iyo maal waxaan hayna muslinkaan la garab taagannahay beecada muslinka aan qaadanay al-shabaab iyo maarta muslimiinta ayaan la garab taagannahay naf iyo maalba wixiin hayno awoodannada wixii gaarto oo tabartanada ma ka hagrayn muslimiintan waxaan haynaan u haynaa ee, naf iyo maal iyagaan u haynaa marka anaga arrimahanaga sidaas weeyo waxanagana waa cad yihiin waxaan ka been sheegayn ma wax cad waaye marka wax cad way kama beeshin horaan u cadaysan anaga wax anaga aan beecan u qaaday ugaaska anaga ayaa jooga beesha oo muslimiinta u adeegaad og tihiin marka anaga daba soconno meel kale oon darajo ka helayn oon diinta ilahayn ma leh diinta ilahayn baan darajo ku leenahay muslimiinta inaan u shaqayno la shaqayno aan darajo ku leenahay inaan kitaabka ilahay isku xukunno oon isku xukun tagnaan darajo ku leenahay marka anaga taasaan qabnaa taasaan isla qabnaa beeshan taasay nala qabtaa saasaan anigu leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugaas cabdulaahi ayaa kelimad ka soo jeediyay kulanka إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله منها إلهي بقى مهدسن سبحانه وتعالى noo suurogeliya kulankan ilaahay baa ku mahadsan annagana waxaan ballan qaadnay inaan magaranaysaa camalka islaamka naf iyo maal aan u hurno horeyna waxaan u galnay beeco intaan ma isku waafaqsannahay waxaa dagaalamaya laleeyahay shabaab iyo iyo dowladdii baa dagaalamaya waad ogtihiinoo dowladdan iyo ma garanaysaa axwaasheeda iyo gaalada dabada ka riixayso waxaa dalka laga dhaqangelinayaa oo la saxiixay inay laba dumar isguursadaan laba ragna isguursadaan warma maqasheen ilaahay baan idinku dhaariya waxaas wax la dhowran kara oo la dugsan kara ma yihiin shabaab iyo dowladdii baa dagaalamaya laleeyahay ma shabaab kalibaa kalibaa muslim ah diinta ma shabaab wixil ka saaran yahay dadka soomaaliyeed oo muslimka ahaa oo soomaaliya ku noolaa xaggay aaday diintooda iyo iimaankooda inay kitaabka ilaahay difaacdaan ma waxay wakiil ugu dhigeen shabaab dadka muslimiinta oo soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan leeyahay war ilaahay qiyaama waa idinla xisaabtamaya maalin unbaad dhima- dhimanaysaan qof walbana waxaa uu miisaankiisa akhraa la saaraya diintan cid kaaga wakiila ma leh adiga ilaahay baa ku abuuray ilaahay baana ku adoonsaday kitaabkan iyo diintaanna mas-uuliyad baa ilaahay kaa saaray qof walboo shaqsi xil baa ka saaran soomaaliya ay diintiina difaacdo oo riddada ka difaacdo gaalnimada ka difaacdo oo dalkiina iyo diintiina waa lagu soo duulaya gaalada duminaysa inay soomaali iska difaacdo soomaali intaas kelmadaasaan ku boorinaya oo waxaan leenahay ilaahay ka cabsade hala iska celiya gaalada oo diintiina hala kor yeelo beesha waxaan leeyahay aniga hortiin baan ballan gale oon beeco gale adinkana waa idiin bandhigay oo waad ila qaadateen beecadii aniga waan waan cusbooneeyey waxaan rabaa idinkana maanta inaad ila cusboonaysaan oo ballankaas aad qaadaan ma qaadeen ballantaas war beecada ma ballan qaadeen allaahu akbar aad aad- aad baa loo tahay gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا نفتيدي نفتينا وحاو دردار ميا تقوى الله سبحانه وتعالى أنت كذب waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaalaa nagu manaystay islaamnimada iyo iimaanka iyo aljihaadu fii sabiilillaah waa uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala Ee, sidoo kale waxaan alle uga mahad celinaynaa allihii halkaan inagu soo kulmiyey muddadii runtii halkaan ay ka soo socotay yacni dowradii iyo kulankii iyo shirkii ay qabsadeen beesha hawraarsame oo hormuud u ahaa waaskooda Ee, jazaahum allahu khayran dadaalkii iyo dardaarankii iyo hawshii aad qabateen ayagana waxaan leenahay allahna waa uga mahad celinaynaa waafajintaas idinkana waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran beeshu waa beel weyn oo ka tirsan beelweynta sade ee degta wilaayadan islaamiga ee gedo Ee, runtii dhulka ay degtana waa dhul inta badan calaaqa leleh cadowga ama xududbeenaadka ku dhow meeshaynu hadda fadhino yani xududbeenaadkii baynu saarannahay Ee, sidaa iyadoo ay tahay bay haddana yacni dadaal iyo juhdi dheeraada ayay bixiyaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran annaguna waa idinka warqabnaa allah subxaana wa tacaalaana ha idin xifdiyo cadowgana ha idinka dhowro idinkiiyo awlaadiinnaba maalkiina iyo waxa haystaanna ilaahay subxaana wa tacaala ha idiin barakeey Ee, intaa kadib runtii isxilqaankan iyo dadaalkan camalka islaamiga aad garab taagan tihiin yacni annagu waa idinka warqabnaa ka wilaaye ahaan iyo si guud xarag shucaab mujaahidiin iyo amiirkeenna guud xafidahu allahu tacaala abu cubayda yacni dhammaan waa laydinka warqabaa idinkuna sidoo kale yacni beecaad gasheen aad la gasheen muslimiintii aad la gasheen maantana waa cusboonaysiiseenoo beecadii iyad ahayd waad maqlayseen ogaaskii haddee waa ka daba qaadeeno waxaad tidhahdeen maanta diyaar baana beecadiina waa cusboonayn jazaakum allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka dhigo kuwii ka dhabeeya oo yacni qaata ka run sheega oo ay sidqi noqoto insha allahu tacaala aayaddaanu akhriyey ugaasku runtii waa aayad weyn oo yacni lagu yaqaano oo ay ka hadlayso dadka yacni intay hadlaan yacni wixii ay ku hadleen yacni aan ka dhabaynin yuu alle subxaana wa tacaala ku cambaaraynaya allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun maxaad waxaydan samaynayn u leedihiin waa samaynaynaa taa waa laysku canaananaya muuminka marka waxaa laga rabaa wixii uu sheegay yani inuu ka dhabeeyo inuu ka dhabeeyo taana waxaan leenahay dee waad qaadeene ka dhabeeya insha allahu tacaala wixi aad ballan qaadeen ilaahay hortiisana aad ka ballan qaadeen waxa idinku aad ballan qaadeenna wax yacni xaragtu shabaab mujaahidiin aad ugu danaynaysaan maahe waa wax naftiina aad ugu danaynaysaan wa idinka ayaa iskale sida uu kuu saaran yahay salaada inaad tukato oo adigu aad leedahay oo lagu waajib yeelay oo ayna u saarnayn salaadaadu aniga ayna ii saarnayn ayaa waxa weeyaay waxa kuu saaran jihaadkuna sidaa ayuu adiga waajibkugu yahay kuu saaran yahay saasaad marka adigu u ballanqaaday inaad dagaalkii gelayso oo yacni mujaahidiintaas garab istaagayso oo naftaadii iyo maalkaagiiba aad qadimayso ayaad ballanqaaday ballanqaadkii insha allahu tacaala ka dhabe Ee, dagaalkan socda maraaxil badan buu soo maray waad ogtihiin yacni ma moogidin cuqaal baad tihiin ugaasyaad tihiin culimaad tihiin dagaalkan iyo xilliyada uu soo maray kala duwanaa waa ogtihiin oo indheergarad baa tihiin soomaaliya markii la yidhi qaatilun fii sabiilillah mujaahidiinta waa dhawaaqayaan war dalkii waa la soo galay cadow ilaahay subxaana wa tacaala baa soo galay yacni maraykan baa ugu weyn oo ku jira kuwii madmadoobaa baa ku jira dagaalkii waa socdaa waa loo dhawaaqayaayoo yacni culimmadii mujaahidiintu waa u dhawaaqayaan soomaali waxaa leeyahay qaatiluu fii sabiilillaah war dagaalka gala kaalay oo dagaalka gala dagaalkiina hadda waa socdaaye de waa ujeedaan markay diideenoo fii sabiilillahi annagu m- m- yacni ma rabno fii sabiilillaah allah wuxuu leeyahy aw idfacu war isdifaaca yacni waa la soo galay guryahaagii haweenkaagii baa la kufsanayaa farawaadkaagii baa la boobayaa yacni khayraadkaagii dalkaagii baa la qabsade aw idfacu war isdifaac sharafkiina difaacda cirdigiina difaaca maalkiina difaacda هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waa hagaag markana muqdisho dowladda federaalka ayaa maanta ku fashilantay bannaanbax ka dhacay muqdisho kadib markii reer muqdisho ay iska diideen kasoo qaybgalka dibadbaxaasi haddaba maxaa u sabab ah fashilka ku yimid bannaanbaxaasi waxaan ka waraysannay mid ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan muqdisho dhammaan waxaan salaamayaa warba- warbaahinta alfurqaan ee ka hadasha xaqa xaqiiqada iyo sida runta ah iyo shaqaalaheeda su-aasha ay weydiisay markaan ka jawaabo hadalhaynta ee waxaan dhihi lahay ee sawirka guud ee meesha ka jira ambaan fiirsanay waa sawir maryo la isku dhedhejiyey oo haddana dad isla qaaqaawanoo ikhtilaad niman iyo naaga ah isnaaga iska qaawan ee dad yaroo kooban oo lacag lasoo siiyey meesha marka waxa ka muuqda waa dareemi karaysaa marka meeshaas waxaa ka muuqata wax lagu qoslo waxaa jirta waxa weeye waxaa la yidhi kaada alhiratu an takuuna asadan walam takun kaadat alhiratu an takuuna asadan walam takun bisadda waxaa la moodaa doqontu moodaa inay tahay libaax mana ahan marka sawirka guud waa taas qorshaha ay ka leeyihiin waxa weeye waxay ku fashilmeen xaqiiqatan dagaalkii iyo wixigii ay ku jireen marka qorshuhu waxay tahay ay ka leeyihiin inay gaaladii la tusiyo ila gaaladu waxaan banaanbaxay iska yaqaaniin wax la tusiyo dhoola tus la yidhaahdo la yidhahdo dadkaani waxay nacsan yihiin nimankaas gaaladuna way fahamsan yihiin laakiin ayagu waa boorqarin weeye dhibaatadii iyo wixii ka soo gaaray iyo fashilka yimiday ayaa boorqarin looga wadaa markaa qorshihiisuna waxay tahay gaalada inuu iska gado maadaama ayagoo meydada ugu sujuudi jiray haddana maantiin waxaan ku idhaahdaa waxa weeye inuu yidhaahdo dadku waa kuwaas nimankii waa la necab yahay laakiin nasiib wanaag way suurageli weysay dagtaas waa taas sandarartaydeedu qaatay intii yaruu qaartay iyuu rabaa meexuu ku xalaalaysto qorshihiisu waa inuu waxuun wuxuu qaatay usan ku fashilmin inuu yidhaahdo dadku way necab yihiin taasna way gidmi weysay maantay fashil weynay kusoo dhammaatay kusoo idlaatay hadalhayn xoog leh ayaa ka dhalatay shaqaalaha dowladda oo afka soo xirtay taasi maxay kuu muujinaysaa aad iyo aad ay dadku ugu qoslayaanba dadka meelaha shaa lagu cabayo markaad aragto waad la yaabaysaa iyagoo maadaama dadka qaar ay isqarinayaan haddana waxaad dareemaysaa dadku meel sacaada u sheekaysanayaan waa lala yaaban yahayba waxay leeyihiin banaanbaxa maantay dad baa isoo weydiye waxay maanta saakay walaa ambalansayn banaanbaxay baa jiraa la yidhi haddana way hadda way soo waceen waxba kama jiraan waa fashilo maxaan ku irahdaa xasan sheekh meeshiisa umanay aheeday waxayna iyagoo naftooda isku khilaafay wuxuu markaa kullu shayin aasaasu xaaraamun laa yabqaa aharuhu shay kastee aasaaskiisa xaaraam yaa raadkiisa ma baaqi noqdo sidaa darteed almaaniyaddu meeshaan ka shaqayn mayso waxa weeye reer muqdishona waa la garanayaa dadka soomaaliyeedna waa la garanaya waa dad muslimiina xaqigiina fahmaya maantay cid maantay dimuqraasiya doonaysa ma jirto waa lagu soo daalay marka intaas baan uga jawaabaya midda kale waxa weeye way soo afxirmeenba warkoodii oo iska afxirmaba reer muqdishona aad bay u baraaragsan yihiin xaaladda jirtana way ogyihiin dad manamaca lama caburin karo owlaadda dhashaa la caburin karin xasana dadkaan xasan dadkaan ma caburin karo marka waxa weeye inuu waxa uga fiican maanta uu yidhaahdo war anugu tubtu ilallah intaan sameeyey waan sameeyey dadkii wuu laayey dadkii wuu xasuuqay magaalkii wuu caburiyey waxa weeye shaqo la-aan baa dhacday marka intaas iyadoo ta haddana maanta isagoon sano gaarin maxaan ku idhahda waxa weeye fashil weliba fashil laa bacdahu fashilun aakhar fashil fashil oo ka dambeyn buu fashilmay xagga ciidanka iyo xagga siyaasadda iyo xagga militariga iyo dhan kastuu ka fashilan yahay waxa weeye dadkuna way ogyihiin shacabkuna oo ay u jeedaanba waxa weeye marka hataa dadka la dilo lagama hadlo waayahan dambe intaas baan kusoo gabagabaynayaa waadna mahadsantihiin waayahay kaasi waxau ahaa mid ka mid ah aqoon-yahanada ku nool muqdisho haddaba waryaheena maxamed cali ayaa soo indhindheeyey baraha bulshada oo hadalhayn xoog leh dadka iskula dhex mareen fashirka ku yimid banaanbaxan aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir dowladda federaalka ayaa aroornimadii hore ee maanta waxa ay banaanbax looga soo horjeedo xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaga dhawaaqday magaalada muqdisho oo soo gaaray ilaa galabta kaasoo ugu dambeyn fashil kusoo idlaaday qorshaha dowladda federaalka ayaa ahaa in banaanbaxaasi ay kasoo qaybgalaan dad badan balse inta badan bulshada reer muqdisho ayaa iska diiday ka qaybgalka mudaaharaadkaas waxaana kasoo qaybgalay oo keliya tiro aad u yar oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha kala duwan ee dowladda federaalka kuwaas oo iyaga qudhooda isku kalsoonaan waayey oo wejiyada ayay soo duubteen cabsi ay ka qabaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab awgeed hadalhayn badan iyo isdhaleecin gudaha dowladda federaalka dhexdeeda ah ayaa ka dhalatay dibadbaxan faashilka ah ee ay dowladda federaalka maanta ku qabatay magaalada muqdisho caliyaro cali oo ah guddoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga gobolka banaadir oo si ay caro ku dheehan tahay kaga hadlay arrinkaas ayaa baraha uu ku leeyahay internetka kusoo qoray hadal u dhignaa sidan tani waa fuxshe iyo fulaynimo waana musiibo kale sidee wasaaradda gaashaandhigga oo ah tan xureynta dalka u xilsaaran ay shaqaalaheedu gafuurka u duuban karaan runtii tani waa fulaynimo liidata sidoo kale waxaa jira aragtiyo kala duwan sidoo kale waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ay dadku ka dhiibanayeen qorshihii dhicisoobay ee ay dowladda federaalka maanta wejigabaxa kala kulantay cabdirasaaq maxamed igaal waxa uu yidhi meesha dad ma joogaan aaway dadkii la ballamiyey hibe cabdulaahi waxa ay tidhi dadka reer banaadir ee uu xasan ku faanoma intaanba asna cabdulaahi maxamed waxa ay tidhi madaxweynaha waxa uu u baahan yahay antibiotics ama qalajiye fayrus ayaa hayo waxaana muuqanaysa inay ka raacday hadaljeedintii madaxweynaha ee bannaanbaxaas oo inta badan hadalkiisa waxa uu kusoo dhammaystay qufac assayf aadam qof ay ugu qoran tahay waxa uu yidhi tiibisha buu qabaa xaaji xaaji qof la baxay isagana waxa uu yidhi dumar iyo caruur keliya ayaan aragnaa oo la isku soo ururiyey aaway raggii haddii ay waxaani sax yihiin cabdiraxmaan maxamed muumin oo qosol ku bilaabay qoraalkiisa ayaa yidhi aaway dadkii meesha camiri jiray ciriiri ayay ahaan jirtay marka dad tiknika iyo beeka em isku waardiyeynaya a anoo miskiin ah iska lugayna aan meeshaas tagaa madaxa ayaa dab ka rabtaa ayuub cigale qof ay ugu qoran tahay isagana waxa uu yidhi qayle iyo sacab wax ma taro shabaab weli waddanka iyaga ayaa haysta waxaan isleeyahay waa xaflad soo horumartay oo weli wakhtigeedii aan la gaarin maxamed saciid khaalid waxa uu yidhi xasan sheikh maxaa u hadli weysay loo qabsan mayo saddexdii beri ee u dambeysay shan mar ayuu hadlay sakariye iraad isagana waxa uu yidhi dadkii xamar ku noolaa aaway ma afartaasaa isugu soo baxday bannaanbixii bashiir shire isagana waxa uu yidhi barakacayaashii ilaa xalay lacagta loo qaybinayay maanta miyay baaqdeen waa maxay bannaanbaxa casirka soo gaaray cabdixafiid isagana waxa uu yidhi hal qof oo wejigiisa muuqda lama arkayo sayid cumar waxa uu leeyahay shaqaalihii dowladda unbaa tegay meeshaas qof kale ay ugu qoran tahay ayaan cabdulaahi waxa ay tidhi maantay face mas ama weji xirka waa uu qaaliyoobay caaliye maxamed waxa ay leedahay bannaanbixii waa wada face mas ama weji xir ee see wax u jiraan haddii aad adigu ciidan haysato iyagu ma haystaan haddii aad adigu buruuf ku socota iyaga cagahooda ayay maalayaan ee ayaa amnigooda damaanad qaadaya kuwii madaxtooyada ku jiray baa baxsan waayey ayuu yidhi maxamed cabdiraxmaan ayaga haddii ay sidaasi sameeyeen aan noqolkayga ma seexdiyo ayay tidhi nishaa xuseen oo jawaab ka bixinaysay hadalkii hore baarka caara idin goysay war wuxuu fulaysanaa ayuu yidhi wiil kale oo la yidhaahdo shiina cadde wasaaradda aan shaqadeeda xur u ahayn goorme ayay shacabka soo baxa ka yeelayaan ayuu yidhi caliquusliye qof kale ay ugu qoran tahay garaad ayaa waxa uu yidhi dowladda federaalka waxa ay sheegaysay inay xoraysay gobollo badan maantana xudunteedii oo muqdisho aheyd ayay amnigeeda kusugi laadahay oo waxa ay dadku ku cadaadinaysaa inay ka qaybgeliso bannaanbax looga soo horjeeda al-shabaab tani micnaheedu waxa ay tahay in dowladda federaalka ay ku jirto marxaladdii ugu dambaysay oo si guud bannaanbaxa waxaa dhiga dadka tabarta daran ee ka soo quustay inay awood wax ku muquuniyaan ama ay farsamooyin kala adeegsadaan
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay khilaafka u dhexeeya dowladda iyo maamulka puntland ayaa cirka isku sii shareeraya labada dhinac ayaa isweydaarsanaya hadallo iska soo horjeeda waxaana khilaafkan uu yimid oo uu soo ifbaxay markii madaxweynaha puntland uu iska diiday laba qodob oo ka mid ahaa qodobo laga soo saaray shir ka dhacay magaalada muqdisho haddaba wasiirka arrimaha gudaha dowladda axmed macalin fiqi iyo wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax siciid juxa ayaa isdhaafsaday hadallo iska soo horjeeda mar kale ayaa sagxadda ka soo bilownay oo iyadoo kabla luulaya midna la laalaadinayo gobolkii gaariwaayo oo markii hore laga tegey dib loogu soo laabtay kontan iyo afartii sano ugu dambaysana gobolkaana wuxuu ku jiray halgan iyo cartan iyo xumo kadhiidhi taladaas ay gacanta ku hayaan oo soddonkii sano ugu dambaysay ay gacantooda ku hayaanna dee mar kale ma rabaan inay sagxadda ka bilaabaan ee waxay rabaan soomaalida la dhisayo soomaalida la dhisayo oo kala daadatay oo laga heshiinayo meel ay ku aamini karaan oo ku noolaan karaan oo berri ku sugi karaan in lagu furo marka puntland ma gardarra shalay tana markii soomaalida la raadinayey oo la dhisayey iyo gobonnimada hormuud bay ka ahayd markii xumaha laga dhidhinayeyna hormuud bay ka ahayd hadda oo soomaaliya dib loo yegleelayey oo filla soomaaliya talada dib loogu celinaya qayb bay ka ahayd shalayna madaxweynaha isku aragti aanu ka ahayn xasan sheekh markaannu cartamaynay oo xumaha aan diidaynay meeshii baan taagannahay marka puntland barti bay taagan tahay dariiqii bay ku taagan tahay ma khaldana mana go'in waxay leedahay waddada saxaan isugu nimaadno nidaam federaalba haddii la yidhaahdaba waa in awooduhu kala cayimaya nidaam federaal oo awooduhu aysan kala cayinayn laguma tilmaami karo inuu buuxsaday tilmaamihii federaalku lahaa ma buuxsan ilaa waay awooddiisiiba lama yaqaanba maxay dowladda dhexe leedah oo awood iyo mas-uuliyaad ah maxaa mas-uuliyadahoo saaran dowladda goboleedka maxaa mas-uuliyadahoo saaran dowladaha hoose oo degmooyinku ay yihiin M- mas-uuliyaadkaas haddaysan kala caddayn oo jaranjarooyinkaas sidaa u lahayn runtii waxay noqonaysaa dee nidaam federaal oo af laga sheegay nidaamkii marka waxaan rajaynaynaa in walaalaheen puntland maadaama ay federaal ka bilaabeen oo iyagu ay ahaayeen dee dowlad goboleedkii u horreeyey oo labaatan iyo dhowr sano ka hor in nidaamkii federaalka dalku waa qaatay waa loo hogaamiyey waa la qaatay laakiin fawdo ma noqon karo waa inuu ku fadhiyaa la yaqaanaa dastuurkeenna ay ku qoran tahay awoodda dowladda dhex hadda kan dastuur maaha dastuurku meel gaara dastuurku meel gaara waa dastuurka rasmiga dowlad federaalihi dastuur rasmiya inay yeelato waa negotiationkiisii wada hadalkiisii baa socda dowlad federaalihi marka heerarkeeda kala duwan waa inay yaqaanaan mas-uuliyaadkan dadka maamulka loo daadejiyey mas-uuliyaddan ma waxaa leh oo aan kula xisaabtamaynaa dowladda dhexe maye ma waxaa leh dowlad goboleedkii maye ma waxaa leh dowladihii hoose waa in sidaas loo yaqaanaa lama yaqaan nidaamkeena haddeerta waxa uu lagu soo heshiiyey dalku federaal ha qaato dastuur oo professional oo kumeel gaarana qodobaa lagu qorqoray inta badan sheegaya in wada hadal laga galo arrimaha federaalka haddaan la wada hadlinna dee nidaamkii lama gaarayo guushii iyo qodobadii la rabay taasi marka waxay keenaysaa in wada hadalku noqdo albaab furan runtii dee waana rajaynayaa wasiirka juxa hadalkiisiina wuu u muuqday bargaining buu yidhi wuxuu yidhi waa waa gorgortan gorgortan baan ula jeednuu yidhi marka gorgortankiina inuu furan yahay qayb baana ka noqon doonaa in hawshaas meesheedii ay ku soo noqoto
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم mudahanacaw intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxaa igala qayb qaatay waryaheena maxamed cali dhammaanteenaba sidaas uu fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم